asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaada halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi iidma hayo aynu isugu keenno sheekooyinka caalamiga ah kuwa gungaadhka ah kuwa wax soo saarka iyo kuwa haddii eebba idma hayo talada iyo qiimaynta kuwa kala dejinta iyo kala dambaysiinta kuwa qiyaasta iyo jaangoynta kuwa tilmaamidda iyo isku daridda kuwa kala leexinta iyo maaragtay haddii eebba idma hayo faahfaahinta xumbaarsan intaba waana xubinteenna murtida maanta ee ah mid aan laga dhergin laga quusanin laga hadhin macnaha xubintu midan cabdinaasir sii daaya keliya ma ahan un marka laga hadlayo lagu leeyahy waa xubin aan laga dhergin ama aan laga hadhin codka cabdinaasir in la leeyahay codkayga lagama dhergo ama lagama hadho ha u qaadan ee waxa uu leeyahay lagama dhergo lagamana hadhaaye waa mahmahyaha iyo murtiyaha iyo tilmaamaha iyo sheekada soomaaliyeed ee soo jireenka ah ee aynu dhaxalka u leenahay middaa weeye midda aan cabirhayeen ku leeyahay lagama dhergo lagama hadho lama hilmaamo lamana hagaasiyo midda aan ku leeyahay waa taa guud e ha u qaadan inaa aniga middan aan soo jeediyey keliya aan koolkoolinhayo waxa aan koolkoolinhayaa waa jiritaanka afkeenna iyo xubnaha ku dahaaran iyo qiimaynta ay leeyihiin teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamkii iibe waxaa la yidhi laba jir geel ninkii faruurtiisa qabtuu ku uusaa laba jir geel ninkii faruuryaha qabtuu ku uusaa ayaa la yidhi haye maxay tahay maahmaahdani maahmaahdan ama xubintani waxay tahay waa mid haddii ay beydmahayo ee saddex dhanley ah waa saddex dhanley waa marka koowaadee macno qayaxan bay kuu sheegaysaayo laba jirka geelu waa wax uusi og si fiican buuna qofkii qabta dharka uga halleeyaa waa dabeecad uu leeyahay waana la yaqaanaa u ninkii geelleeya wuu garanayaa ama wuu kasi taa haddaan ka soo gudbo oo macnaha qayaxan ah macnaha labaad waxaa weeye waxaan kuu qalmin haddaad ku dhaqaaqdo dee adiga unbaa uus iyo ceeb doontay waxaan adiga kuu qalmin haddaad ku dhaqaaqdo adigaa uusiyo ceeb doontay weeye midda saddexaadna waxaa weeye iyaduna dahsoon oo ay ku leedahay ha ka soko dhicin qiyaastii lagugu waday ama lagaa filahayay ha ka soko dhicinoo ha noqonin qurbicii laba jirka ahaa ama nirigtii laba jirka ahayd ee uuska keli ah dagaalkeedu ahaa mid waxgooya noqo mid dadka wasakheeya ama sharaftooda dila ama ceebeeya ama bah dila ama wax un ku sheega ama maaragtay dhanqaryo geysta oo waxa wax ku geystaan uun ceeb uunu fidiyo keliya ay tahay oo xanta iyo dhuxdhuxlaynta iyo balaayadii hoogga kaashada kaaha noqon ayay ku leedahay noqo mid ka karaama roon midka isaga haddii kale ha isku noqonin mid sida laba jirka geela uuska u saydha oo aan cidna xurmaynin wax walbana uus kala daala taas ayay kaaga digaysaa xubinta murtida maanta mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta idamkii iibe waxaa la yidhi nimbaxaadu quudhaluu xalanow dhahaa